is WATB 1420. Next hour you will hear Radio Wada Jir.
inta walba waahan radio wada jir w a t v tumay afar labaatan a m
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan dhammaan dhegeystayaasha qiimaha iyo qaayaha leh meel kastoo aad naga maqlaysaan iyo qaab kastoo aad noo dhegaysanaysaan halkani waa wadajir radio oo maalin kastoo axada saacaddu kolka ay tahay saddexda galabnimo bariga maraykanka aad si toosa ugu kulantaan mawjadan kun afar boqol iyo labaatan a m oo aad si toos uga dhegaysataan magaaladan atlanta iyo hareeraheeda sidoo kale ayaa barnaamijkeenana haatan waxa uu si toosa uga socdaa fadhiga aanu ku leenahay shabakada macluumaadka caalamiga internetka oo ah www dad wadajir radio com sidoo kale ayaad ka dhegeysan kartaa barnaamijkan isagoo toosa iyo weliba usbuuca intiisa kalena aad dib uga dheehan kartaa haddii aad u baahan tahay shabakada daafeed dot com sidoo kale ayaa teleefonadiina waxaad si toosa uga dhegeysan kartaan idinkoo wacaya teleefon nambarka ah toddoba hal labo afar saddex labo shan toddobo lix shan wacan oo wanaagsan ayaynu idiin leenahay sida caadada ahayd maalin kastoo axada kulan wacan oo wanaagsan waa mar kale barnaamijkeenii toddobaadkii tegay iyo soomaaliya barnaamijkeena toddobaadkii tegayo soomaaliya waxaa ku soo diyaariya waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi sidoo kale ayaa waxaa ku qaabaya magaaladan atlaanta yuusuf sheekh cadow waxaana idiin soo saara anigoo cabdilcasiis siidi waxaa aad isu soo taraya dhibaatooyinka lagu hayo guud ahaan suxufiyiinta ka howlgala gudaha dalka soomaaliya suxufiyiinta ayaa dhanna u bannaanayn in ay kaga shaqeeyaan xirfadooda shaqo si wanaagsan ayadoo dhanka dowladduna haatan uu ku biiray dhinacyada dhibaateeya islamar ahaantaana hortaagan in saxaafadda xorta ahi ay ka hirgasho geyiga soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan meelaha ay ka taliso dowladda waa kan waryaheena maxamed kaafi oo inooga warrami doono dhibaatooyinka suxufiyiinta soomaalida hadda ay ku sugan yihiin gaar ahaan kuwooda gudaha
inkastoo dhibaatooyin ka jira soomaaliya ay saameyn badan ku leeyihiin xorriyatul qowlka iyo madax banaanida saxaafadda suxufiyiinta soomaaliyeedna ay la kulmaan dhibaatooyin fara badan ayaa haddana sanadihii ugu dambeeyey waxaa soo kordhayey caqabadaha saxafiyiinta ka howlgala dalka qaarkood ay kala kulmayaan dowladda federaalka soomaaliya dowladda federaalka ayaa loo arkaa inay sii kordhisay cadaadiska ay ku hayso bahda warbaahinta ilaa ay shan wariye ayaa haatan xukun sugayaal ah kuwaas oo qaarkood ay ku xirayeen xabsiga dhexe ee soomaaliya wariyaasha qaarkood ayaa dowladda u xiran muddo lix bilood ah halka sidoo kale ay jiraan wariyaal dhowr bilood u xiran dowladda federaalka soomaaliya maanta waxaa maxkamadda magaalada muqdisho kasoo hormuuqday ilaa iyo shan saxafi oo ka howlgala idaacadaha sky shabeelle iyo risaala oo dhammaantood ku yaala magaalada muqdisho wariyaashan ayaa maxkamaddu ay sheegtay in kiisas kala duwan loo haysto hase ahaatee markii la gudagalay kiiskii ugu horeeyey ee loo haystay milkiilaha idaacadda shabeelle cabdimaalig yuusuf maxamuud ayaa xeer ilaaliyaha maxkamadda gobolka waxa uu waayey cadeymo ku aadan dembiga loo haysto milkiilaha idaacadda shabeelle waxayna taasi keentay inuu codsado wakhti kale oo dheeraad ah oo laba isbuuc ah in dib loo dhigo xukunkan gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir xaashi cilmi nuur ayaa ku dhawaaqay in maxkamadda ay xiran tahay kowda bishana dib laysugu soo laaban doono mid ka mid a qareennada u doodaya shanta wariye ee dowladda u xiran ayaa warbaahinta la hadlay arrintaasi kadib waxa uuna sheegay in dib u dhigistan ay tahay mid cadaalad darro ah sidoo kalena wuxuu cadaalad darro ku tilmaamay xarigga wariyaasha afartan iyo shan biri ka badan ay xiran yihiin dadkaasi ood in laga qaada eed eedaynta uu soo sameeyeyna eedayn waafaqsan ma aha qaanuunka waana aragii garsoora waa nala aragii waa aragteen waxay ahayd inuu banaanka uu sii daayo eed wuxuu u dayn waaya ma aqaan arrintaana waa arrin kale oo ka saraysa garsooraha iyo xiraaninta labada in la sameeyo eed kaasoo hagi lahaa sheegi lahaa laakiin arrintan arrin siyaasadeed inay tahay aan rajaynaa waxa loo xiraba siyaasad waay waa inaan annagana la siiyaa eedayntii oo dhan oo sida ay u qorneed eedaynta uu sharcigu tilmaamaya markaasaan annaga aan ka jawaabi karnaa oo aan difaaci karnaa waayo xaqa uu u leeyahay in la difaaco ayaa taas farayso marka qaanuunkana wuu iska ilaaliyey wuxuu iska ilaaliyey in eedayntaasi ay noqoto mid waafi ah oo faahfaahsan oo tifaaftiran si loo difaaco maxkamadda gobolka banaadir ayaa dii- eh, maxkamadda gobolka banaadir ayaa diiday wariyaasha qaarkood in si damaanada lagu sii daayo oo maxkamadda ay bannaanka ku sugaan maxamed ibraahim bakistan xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nosaj oo asna warbaahinta la hadlay go-aanka maxkamadda kadib ayaa waxa uu yidhi maanta waxaa loo ballansanaa in oo maxkamaddii oo dacwadii la dhagaysto idaacadda shabeelle sk f m iyo wariyihii risaala u shaqaynayey Een, sidaa la socotiina maanta maxkamaddii waa tii dib loo dhigay oo abukaatayaasha ay maaragtay dureen qaabka loo soo diyaariyey maaragtay een, dacwadda Een, sidaas darteed maaragtay een, waxaan codsanaynaa in maxkamadda gobolka ee, maxkamadda sharafta leh inay wariyaashaas muddada dheer xirnaa maaragtay een, maadaama ay qaarkood xataa xabsiga ku xanuunsanayaan wariyaashan oo intooda badan muddo bilaa ay xiran yihiin ayaa wariyaha muddada ugu yar xiran waxa uu yahay maxamed cabdi cali oo ka shaqaynayay radio risala wuxuuna haatan xiran yahay muddo ku dhow laba bilood maxamed cabdiwahaab cabdulaahi agaasimaha guud ee radio risala ayaa ka codsaday dowladda federaalka in wariyaashan xorriyadooda ay dib u helaan iyadoo sharcigu uusan ogolaynin in muddo intaas la-eg dadku ay iska xiraadaan iyadoo wax maxkamada xukun aysan ku ridin waxaan ka xunnahay xiritaanka in eh, in ka badan afartan maalin oo naga xiran yahay weriye eh, maxamed cabdi cali eh, sidoo kale weriyaasha oona aan shabeelle eh, laasima uu kamid yahay iyo eh, weriyaasha oo xiran ayagana dib loo dhilay waa arrin aan eh, jeclayn marka waxaan is leenahay runtii eh, waxaa fiicneed in cadaaladda maadaama in la fuliyo ay muhiim tahay in qofka ay si saxa ku dhammaato oo ama xukunkii loola talagalay ay hesho qofka si cadaaladda uu maro ama iyaha risaalo ka tirsan eh, in ka badan afartan maalin oo xiran yahay Eh, ilaa hadda haddee waxa eedahoo rasmi ahoo lasoo gudbiyey waan weynay maanta waxaan islahayn eh, way soo dhammaanay arrintiisu marka wayna soo dhammaa weydo dibaa loo dhigay marka runtii waan ka xunnahay eh, in afartan maalin ka badan aydan wax xukuma lagu ridin haddii ama aan eh, wax la marsiinayna u xirnaado wariyaha Eh, dhammaanna waxaan codsanaynaa in cadaaladda ay shaqeyso islamarkaasna eh, qofku uu si sharci ku xiraado ama maxamed kaafi sheekh abukar radio wadajir muqdisho صحفي وحروية oo kale ayaa suxufiyiinta ku sugan gobolada koonfur galbeed ee dalka soomaaliya ayaguna waxa ay qabaan dhibaatooyin aad u fara badan kuwaasi oo kaga imaanaya maamulka shariif xasan sheekh aadan ee magaalada baydhabo waa kan haddaba waryihiina koonfur galbeed dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada baydhabo fadhigiisa uu yahay maxamed cabdilcasiis salaad runtii maxmed aad baad u mahadsan tahay bahda saxaafadda koonfur galbeed soomaaliya runtii dhibaatooyin badan ayaa soo wajahday tan iyo intii baydhabo lagu aas-aasay maamulka koonfur galbeed uu madaxweynaha kenya shariif xasan sheekh aadan ka hor runtii eh, saxaafaddu eh, maamul ma jirin oo nidaam sida u buuran oo lala xisaabtami karo noomaysan muuqan eh, eh, dhibkeena waa iska qarsan jirnay laakiin maamulkan markii la sameeyey oo wasaarad warfaafin ay soo baxday waxaan u maleynaynay in eh, nidaamka saxaafadda iyo qaabka shaqo iyo in ay wanaagsanaan doonto laakiin way sii xumaatay sababtan waxay tahay eh, wasaaradda warfaafinta ee koonfur galbeed soomaaliya shakhsiga loo magacaabay waa shakhsi ugaas ahaa oo beel usoo talin jiray saxaafadda aqoon uma lahan waa tan aada la socoto in dhowaanahan eh, saxaafadda baydhabo ka howlgasha shaqadii ay joojiyeen oo xagga maamulka ah taasina waxaa u wacan wasiirka warfaafinta oo culeysyo badan soo saaray bahda saxaafadda waxa uu ka mamnuucay garoonka diyaaradaha wufuud caalami oo badan oo soo degaystay ayaa lanaga mamnuucay oo inaan ribood ka sameyno aqalkii madaxtooyada waa naga mamnuucay oo isristaag badan ayuu ku sameeyey saxaafadda waa tan aada la socoto oo labada idaacadood ee baydhabo ka howlgala naftarkooda loo diiday wakiil wareedyada idaacadaha iyo t v-da laga mamnuucay taasna madaxweynaha iyo wasiirada kale eed kuma lahan wasiirka warfaafinta ayaa afkiisa nagu yiri yaad u shaqaysaan horta idinka marka waa taas culeyska ugu weyn oo hadda saxaafadda soo wajahday shaqadana ay tahay mid dhinaca maamulka aynu ka joojinayn dartay muxuudiin xasan maxamed xusni waxaa tahay gudoomiye ururka suxufiyiinta koonfur galbeed muddo isbuuciyo in ka badan ayaad guud ahaan wax wada shaqeyn aysan idinkala dhexinin wasaaradda warfaafinta iyo sidoo kale maamulka intiisa kale taasi ma laisdhihi karaa waxay ku noqonaysaa caqabad dadkii jaaliyadaha soomaalida koonfur galbeed joogay in ay wararkii ay ka heli jireen baydhabo caqabad ku noqoto sidii ay ku heli jireen warkii oo faahfaahsan maadaama idinkii aad shaqo joojin aad ku dhawaaqdeen maamulkiina ilaa haatan aysan jawaab ka bixinin
horta markaan ku leeyahay shaqadii ayaan joojinay ma ahan in guud ahaanba shaqooyinkii dhinaca bulshada iyo meelaha badan lahaa inaan joojinay ma ahan dhacdooyinka haddaba waa gudbinaa idaacado waa loo gudbiyaa wixii dhacdo oo baydhabo ka dhaca ama gobollada koonfur galbeed ka dhaca laakiin culeyska aan ka cabanayno oo maxaa la yidhahdaa ciddii wax ka qaban kartana aanu leenahay waxaa nalaga qabato waxay tahay wasiirka warfaafinta oo runtii culeys badan saxaafadda uu ku hayo hadduu aqoon u lahaan lahaa culeysyadan ma aysan imaaneen marka waxaan leenahay cid kasta oo maxaa la yidhahdaa jaalidda ha ahaato madaxweynaha koonfur galbeed ha ahaato wasiirkan warfaafinta inta shaqada saxaafadda meel kale oo haliska halis ah oo tan maanta haysata uusan geynin ha laga qabto sababtoo saxaafadda waxay qayb ka ahayd hirgelidda ama dhisidda maamulkan koonfur galbeed waad la socotay culeysyada badan in waryaal badan maamulkan dhisista loo jirdilay waad la socotay dad badan in loo dhaawacay waad la socotaa oo waryaal ah maanta in lagu tacadiya maysan ahayn dadka jaaliyadahana way ogyihiin in wax kasta oo baydhabo ka dhaca saxaafadda ayaa gaarsiin jirtay kan t v-ga u shaqeeya iyo kan idaacadda localka iyo kuwa internationalka u shaqeeya gartay xusni arrinta idin dhexaysa idinka iyo wasaaradda warfaafinta ma kala hadasheen xafiiska madaxweynaha suurtagalnimada ah in arrintan la qaboojiyo mise xiriir hoose ama mid sare intuba ma la samayseen madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan xafiiskiisa iyo wasaaradaha kale aada isleedihiin alaileh arrinkan oo ay dejin karaan waxna oo ay ka qaban karaan horta wasiirada waan la socodsiinay sida kusimaha madaxweyne oo hadda baydhabo jooga maxamed xasan fiqi oo wasiirka beeraha ah wasiirka amniga cabdifitaax geese waan la socodsiinay wasiirka arrimaha gudaha cabdiraxmaan waan la socodsiinay taasina waxay ku caddaynaysaa in saxaafadda aysan dhib wadan oo shaqadeedii ay diyaar u tahay laakiin markaad ileedahay xafiiskii madaxweynaha ma gaarsiiseen kolley cabasho badan way ku dhacday marar badan naftarkiisa waa uu isweydiiyey saxaafaddii maxaa ku dhacay dad badan oo isaga ka hoos shaqeeya ayaan u sheegnay in culeys uunagu hayo wasiirka warfaafinta xafiiskiisa goormaan u tallaabaynaa wasiirka warfaafinta ayaa ka hoos shaqeeya oo meesha u joogo oo iridkii dadka ka daynayo sidii xogeyntii oo kale u shaqeeyo marka maba lahan sabab aynu ku gaari karno in madaxweynihii aynu hor fadhiisanno marka culeys xaggiisa ah marka waa tan aan rajaynayno madaxweynaha hadda markuu adhisababa waddankaas etoobiya iyo socdaal ku maraya marka uu soo laabto waxaan rajaynaynaa inaan qaab kale u marno oo madaxweynihii cabashadan u gudbino waana la socoyaa in culeysyo iyo in saxaafaddii shaqadeedii sidii hore aysan ahayn
gartay xusni haatan waxaad ku midaysan tihiin urur adi aada hoggaankiisa aada haysid ururka haddii arrintan ay sii socoto waxyaabaha iyo sidoo kale guud ahaan wada shaqaynta wasaaraddaas ay la leeyihiin iyo mustaqbalka dhow waxay ka filanayaan maxay noqon kartaa marba haddii bilowgii dagaal iyo mugdi u dhexeeya suxufiyiintii iyo sidoo kale wasiirkii iyo wasaaraddiisa ay soo dhexgaleen horta ururkan saxafiyiinta koonfur galbeed soomaaliya maxmed saad la socoto waa urur madax bannaan dowladda ma ahan in dowladda ay maamusho waa urur madax bannaan dowladdu uu ka madax bannaan yahay maamulada jira oo ay ka madax bannaan yihiin marka wax mugdi ahna runtii ma keenayso laakiin ururka haddii shaqadiisa uu wato wasaaraddiina ay shaqee wada shaqeyn kolley qof kasta waa muhiim in wada shaqeyn la isla yeesho laakiin haddiiba wasiirkii isagoo dhowr biloodba uusan jirin in saxaafaddii uu gadaal mariyo oo shaqadoodii uu ku handado oo meelo badan uu ka hor istaago taas waxay noqonaysaa hadda in wasaaraddii warfaafinta oo la rabay in saxaafaddii ay meel isugu geyso oo maxaa la yidhahdaa taageero ka hesho oo annagana aan la shaqeyno haddii isagu qaabkaas u dhaqmay kolle annaga uma dhaqmayno bahdi saxaafadda ayaan nahay bulshada ayaan u shaqeynaa howsheena waa sii wadanaynaa laakiin keliya cabasho way imaan kartaa qofka shaksiga waa laga taban karaa culaas wuu keeni karaa marka muhiimadeenninu ma ahan in aan leenahay wasiirkii meesha laga bixiyo ma ahan muhiimadeedu annaka ma keenin markii hore qof madaxweyneha magacowday xaq ayuu u leeyahay waa qof soomaaliyeed oo maxaa la yidhahdaa xilkaas madaxweynihii u dhiibtay laakiin waa inuu saxaafaddii shaqadeedii uu gartaa uusan culays saarin uu la shaqeeyo shalay cid taqiinay ma lahan markii baydhabo imaanaya wasiirkan warfaafinta xasan cabdi maxamed yaa soo saaray baxdii saxaafadda soo saartay marka isaguna wuu ogyahay markhaati ayuu ka yahay dhowr jeer ayuu yidhi halkan waxaa i keenay saxaafaddii waa tii aynu ka codsanay xitaa inaan dhahnay ninkan saxaafaddii ayuu wanaajiyaa awal wuu fiicnaan jiray laakiin waxaa hadda beddelay waa dictootaariyad oo maxaa la yidhahdaa isagu uu ku dhaqmayo marka waxaan leenahay dowladda hanaga qabato oo waxa u sheegto saxaafaddii ha ka leexdo gartay adi ahaantaada muxiyadiin ahaan haddii aad fikirka kusii darsatid iyo fikirka guud ee saxaafadda gobolka iyo saxafiyiinta intuba halka muxuu noqon karaa marka laga soo tago dhexdhexaad in ay idiin sameeyaan wasaarado iyo sidoo kale xafiisyo kale intuba halka haatan ugu dhow aada wada gaari kartaan muxuu noqonayaa muxuuse xalka uu ku jiraa
runtii horta way fiicnaan lahayd xalka waxay tahay anagu haddaan nahay saxaafadda mar kasta waxaan diyaar u nahay oo horeyna u sheegnay inaan horta shaqadayni ay soconayso ma ahan mid asagaan u shaqaynayno bulshadaan u shaqaynaa hawshii dhinacyo badan ayaan bulshada hoole uga haynaa marka haddaan usoo noqdo xalka halkee loo mari karaa waa in saxaafaddii fursad loo siiya horta in madaxweynaha ay la kulanto culeyska badan wasiirkii uu soo magacaabay kala kulantay inaan u sheegno anagoo markaas xal raadinayno oo muhiimaddeena aysan ahayn isagii ha la bedelo ama shaqo ma wadayno aysan naga ahayn waa in saxaafaddii shaqadeedii uu gartaa annagana uu ixtiraamnaa wasiirka warfaafinta
gartay ugu dambeyntii guddoomiye muxidiin xasan maxamed adigoo ka faaidaysanaya fursaddan ay ku bandhigtay idaacadda wadajir radio atlanta dalka maraykanka jaaliyadaha iyo shakhsiyaadka sida gaarka u daneeya arrimaha saxaafadda ururkiina curdunka ah dhowaan aada disteen maxaad baaqa aada u jeedin lahayd adigoo ku hadlaya afka ururka
runtii waxaan leeyahay jaalidda wadamadaas ku dhaqan ee koonfur galbeed iyo kuwa kale ee soomaaliyeedba waxaan leeyahay waddankiina horumarkiina horumarkiisa ka shaqeeya bahda saxaafadda waa kuwa maanta idin soo bandhigaya dhibaatooyinka iyo horumarada waddanka ka jira iyo culeysyada marka ka saxaafad ahaana ciddii gacan ka geysan karto culeyska saxaafadda lagu hayo inay gacan ka geysato oo maxaa la yidhahdaa sidii aan loo caburin sababtoo ah soomaaliya dhowr iyo labaatan sano burbur ayaa ka jiray handadaad iyo dagaal iyo inaysan waxba soo kordhinaynin qof kasta oo soomaaliya wuu arkay marka waxaan rajaynaynaa in horumarka waddanka laga shaqeeyo iyo deegaanka waxaan kaloo u mahadnaqayaa raadiyaha wadajir atlanta oo runtii halkan aada wakiil ugu tahay maxamed cabdicasiis sida maxaa la yidhaahdaa aada culays isugu saartay aad isugu xilqaantay in jaaliidda halka aada u bandhigto dhibaatada saxafiyiinta lagu hayo iyo culeysadii ay soo mareen waxaan rajaynaynaa in wada shaqeyn fiican iyo xiriir fiican wadajirna ay noo xisaabsanaan doonto saxaafadda baydhabo
صحفيقو حروية محالا حقيرية إسقاط حمان جنين حبسي لوبو قرية بابدي لوبو حيرية وريوه حروية وريوه حروية ما ku xiraya maxabadadkaygu kafaan xoola kaa dhicin xarbi iyo dagaal wadiin xurmo iyo wanaag mudan xabad inaad u guurtaa maxbadadkaygu kafaan xoola kaa dhicin xarbi iyo dagaal wadiin xurmo iyo wanaag mudan xabad inaad u qurtaa kahishooda eebo waxaa la diido ha gudbiyo xogteedu xaqiiqada ha tabiye ku xaq dhowra shaqaadu ha xasuuqin weriyaha
ha xasuuqin wariyaha